جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا أرجى صحبة ولات واستدرك تآخينا كان الحب في المولى من أسمى معاني asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacan oo wanaagsan dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan iyo si kasta oo aad inoo maqlaysaan kusoo dhowaada barnaamijka raadraaca toddobaadka oo habeen waliba oo sabti ahaadahan oo kale aad kala socotaan warbaahinta andalus xarumaheeda wilaayaadka islaamiga caawa waa sabti taariikhduna waxa ay ku beegan tahay lixda bisha dulxija sanadka kun afar boqol toddoba afartanka hijiri qodobada barnaamijka aan kusoo qaadan doonno waxaa ka mid ah weeraro lagu dilay laguna dhaawacay saraakiil iyo askar ka tirsan maleeshiyaadka murtadiinta oo siyaabo kala duwan uga dhacay wilaayaadka dhaca koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya maleeshiyaadka murtadiinta baangarafta ee maraykanku tababaray oo dad shacab ah dil iyo afduub ugu geystay weerar arxandarro ah oo ay ka fuliyeen deegaan hoostaga magaalada kismaayo ee wilaayada jubbada hoose mu'asasada alkataa'ib oo baahisay xalqada shanaad taxanaha lagu faaqidayo kaalinta daahsoon ee kiniisadaha kiristaanku ku leeyihiin siyaasadda soomaaliya qodobada kale ee barnaamijkeenna caawa aan ku soo qaadan doonno waxaa ka mid ah burburka fadhiyadii gurgurta iyo mucaaradka kadib dhinacyada isdiidan oo bannaanka keenay damacyadooda mucaaradka oo madaxweyne hore u aqoonsaday xasan gurguurte iyo gurguurte oo sheegay in muddaxileedkiisa ku egyahay mey ka warbixin ku aadan khilaafka dhinacyada ee cirka isku sii shareeray ayaan soo gudbin doonna hadduu alla idmo maamulka ashhadalla dirirka somalilan oo shaaciyey inuu safaarad ka furanayo magaalada barakaysan ee qudus mid ka mid a wasiirada kooxda ridada soomaaliya oo siyaasiyiinta mucaaradka muqdisho ugu goodiyey weerar hubaysan qodobada kale ee barnaamijka aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah dibadbaxyo waaweyn oo gelgelay magaalooyinka waaweyn ee dalka kenya kadib sare ukac ku yimid qiimaha shidaalka iyo maleeshiyaadka dowladda ridada maali oo xasuuq daran u geystay dad shacab ah qodobadaas oo faah-faahsan ayaad goordhow maqli doontaan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijka raadraaca toddobaadka واغتال الشذا لحنا حيا في أراضينا كم بث المدى عينا في شوق تراعينا واغتال الشذا لحنا حيا في أراضينا قلبا واحدا كنا إن ضجت مآسينا قلبا واحدا كنا إن ضجت مآسينا جدد عهد ماضينا waa hagaag qodobka ugu horreeya ee caawa barnaamijkeenna aan kusoo qaadan doono waxa uu noqonayaa weeraro lagu dilay laguna dhaawacay saraakiil iyo askar ka tirsan maleeshiyaadka murtadiinta oo siyaabo kala duwan uga dhacay wilaayaadka dhaca koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya qodobkaas iyo qodobo kale oo dhowr ah waxaad ku maqli doontaan xubintii dhacdooyinka waxaana halkan ka soo jeedinayaa yaasir maxamed waad mahadsan tahay walaalka cabdiqani xubinteenna waxaanu caawa ku bilaabaynaa howlgal qarax ah oo ciidamada mujaahidiintu toddobaadkan ka fuliyeen gudaha magaalada beledweyne ee wilaayada hiiraan kaasi oo lala eegtay guri ay ku sugnaayeen maleeshiyaadka sirdoonka riddada waxaana qaraxaasi ku dhaawacmay laba murtad oo uu soo gaaray dhaawac garaab ah oo mid ka mid ah uu yahay sarkaal murtadiinta ku dhaawacantay howlgalkan qaraxa ah ee beledweyne ka dhacay ayaa kala ah murtad cabdulaahi oo ah sarkaal ciidan oo nise ka tirsan iyo murtad daawuud ligow oo isagana ah askariga uu dhaawaca culus ka soo gaaray weerarkaasi dhanka shabeellada hoose ciidamada mujaahidiintu waxay madaafiic ku garaaceen xerada maleeshiyaadka murtadiinta ee deegaanka mubaarak inta la xaqiijiyey waxaa weerarkan ku dhaawacmay saddex askari oo murtadiin ah isla shabeellada hoose howlgal ciidamada mujaahidiintu ka fuliyeen gudaha degmada baraawe ayaa lagu dilay askari ka tirsan sirdoonka riddada ee nisa kaasi oo lagu magacaabi jiray siciid axmed dhanka gadow waxay ciidamada mujaahidiintu howlgal ka fuliyeen gudaha degmada beledxaw waxaana howlgalkaas lagu dilay murtad samow bare oo ka tirsan maleeshiyaadka dharcadka ee sirdoonka riddada nisa baa-i toddobaadkan waxay ciidamada mujaahidiintu weerar madaafiic loo adeegsaday ku qaadeen xerada maleeshiyaadka murtadiinta maayafuulka ee magaalada baydhabo saddex askari oo murtadiin ah ayaana weerarkan duqeynta ah ku dhaawacmay haddii aan halkaas uga gudubno qaar ka mid ah howlgalladii militari ee toddobaadkan ciidamada mujaahidiintu fuliyeen dhanka kale iskahorimaadyo hubeysan oo dhex maray maleeshiyaadka murtadiinta ayaa ka kala dhacay gobolada bakool iyo mudug ee koonfurta iyo bartamaha dalka soomaaliya haddii aan ku horumarno bakool iskoorimaad u dhexeeya maleeshiyaad ka wada tirsan murtadiinta ayaa ka dhacay deegaanka yeed iskoorimaadka ayaa waxa uu si gaar ah u dhex maray maleeshiyaad murtadiin ah oo kala taageersan guddoomiyihii maamulka ridada lafta gareen ugu magacaabnaa deegaanka kaasi oo lagu magacaabo mahad xasan nuur iyo guddoomiyaha cusub ee kooxda ridada usoo magacowday deegaanka yeed kaasi oo isagana lagu magacaabo cabdi nuur maxamed isaaq murtadiinta dagaalamay ayaa iskahorimaadkan hubaysan isaga dilay ugu yaraan hal askari waxayna iska dhaawaceen hal askari oo kale dhanka mudug dagaallo u dhexeeya maleeshiyaadka murtadiinta ayaa ka dhacay gudaha degmada xarar dheere ee gobolka mudug hal askari ayay iska dileen maleeshiyaadka ridada ee dhexdeedu dirartu ka dhex qarxday mid kalena way iska dhaawaceen maamulka shadala dirarhka somalilan ayaa shaaciyey inuu safaarad ka furanayo magaalada barakeysan ee qudus maamulka gaalaraaca somalilan ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqay inay safaarad ka furanayaan qudus taas oo ka dhigan in magaaladan barakeysan u aqoonsadeen caasimadda maamulka gumaystaha ee sahayanada yahuudda murtad maxamed xaaji oo ah safiir ku-sheega maamulka hargeysa ugu magacaaban yahuudda ayaa si rasmi ah u shaaciyey in somalilan ay sida ugu dhaqsiyaha badan safaarad uga furan doonto magaalada barakeysan ee qudus warkan oo murtadkani ku sheegay qoraal uu soo dhigay bartiisa xiriirka bulshada ayaa intaa ku daray in maamulka yahuudda uu sidoo kale isaguna safaarad ka dhisan doono magaalada hargeysa ee xarunta maamulka ridada somalilan waan ku faraxsanahay inaan ku dhawaaqo in safaaradda jamhuuriyadda somalilan ay noqon doonto qudus taas oo sida ugu dhaqsiyaha badan loo furi doono halka israa'el ay sidoo kale safaaraddeeda ka dhisi doonto hargeysa ayuu yidhi murtad maxamed xaaji tallaabadan ayuu murtadkani ku sifeeyey mid muujinaysa saaxiibtinimada sii kordhaysa iyo iskaashiga u dhexeeya maamulka ashadala dirarka somalilan iyo maamulka gumaystaha yahuudda ee xoogga ku haysta dhulka muslimiinta reer filistiin wasiirka arrimaha dibadda ee maamulka yahuudda gideon saar ayaa isna si kaliya laab ah usoo dhoweeyey dhawaaqa kasoo yeeray maamulka ridada somalilan ee ay sheegeen inay safaarad ka furanayaan magaalada barakeysan ee qudus waxaan u hambalyeenayaa saaxiibkay madaxweynaha somalilan cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi go-aanka muhiimka ah ee uu ku dhisayo safaaradda somalilan ee qudus oo ah caasimadayada rasmiga ah ayuu yidhi wasiirka arrimaha dibadda yahuudda gideon saar gaalkan yahuudiga ah ayaa intaasi ku daray in si wadajir ah ay u hirgelin doonaan go-aanka furitaanka safaaradda ee qudus taas oo uu ku sifeeyey tallaabo kale oo muhiim ah oo lagu sii xoojinayo ayuu yidhi xiriirka ka dhexeeya labada maamul iyo labada shacab gideon saar waxa uu sidoo kale ka dhawaajiyey in safaaradda somalilan ay noqon doonto safaaradda sideedaad ee laga furo qudus taas oo muujinaysa in dalalkii kale ee adduunka ay ku dhiiran waayeen inay safaarad ka furtaan qudus tallaabadan guracan ee uu ku dhawaaqay maamulka ridada somalilan oo noqotay mid filanwaa ah ayaa waxaa si weyn uga carooday ummadda muslimiinta ah ee ku kala nool dalalka islaamka iyo guud ahaan daafaha dunida dibadbaxyo waaweyn ayaa gelgelay magaalooyinka waaweyn ee dalka kenya kadib sare ukac ku yimid qiimaha shidaalka toddobaadkan isku soo baxyo aada u ballaaran ayaa ka dhacay magaalooyinka waaweyn ee dalka kenya halkaas oo dadku cabasho kaga muujiyeen sicri bararka shidaalka ee sare u kacay gudaha dalkaasi kumanaan qof oo cariisan ayaa xirtay wadooyinka ugu muhiimsan qaar ka mid ah magaalooyinka waaweyn oo ay ka mid tahay caasimadda nairobi halkaas oo dadku ku muujiyeen diidmadooda ku aadan korarhka qiimaha shidaalka isku soo baxyada ayaa yimid markii gaadiidleyda dalkaasi ay shaqajoojin rasmi ah ku dhawaaqeen sheegeenna inaysan goyn karin qiimaha shidaalka waxayna taasi keentay in gebi ahaanba joogsadaan isku socodka gaadiidka ee gobolada dalkaasi mudaharaadka ka dhacay nairobi waxa uu isku bedelay isku dhac toos ah oo dhex maray dibadbaxyaasha iyo ciidamada ammaanka dadka isku soo baxyada sameeyey ayaa la arkayay iyagoo taayaro gubaya sidoo kalena burburinaya oo dab qabadsiinaya gaari dadweyne isku soo baxyada ka dhacay magaalooyinka qaar waxaa lasoo wariyey dad si toos ah loo toogtay magaalada nakuura ugu yaraan hal qof in la toogtay ayaa lasoo wariyey halka magaalada niyeri la bililaqaystay suuqya waaweyn kenya waxay ka mid tahay dalalka ay tuugadu ka faa'iidaystaan isku soo baxyada kaamaradaha ayaana soo bandhigayey goobo ganacsi oo si toos ah loo boobayo iyo shakhsiyaad la baaranayo mid ka mid ah wasiirada kooxda ridada ayaa siyaasiyiinta mucaaradka muqdisho ugu goodiyey weerar hubaysan mar kale kooxda ridada soomaaliya ayaa goodis cusub u dirtay kooxaha mucaaradka ee ku sugan magaalada muqdisho kuwaas oo maalmihii lasoo dhaafay weeraro afka ah ku qaadayay xasan gurgurte axmed macalin fiqi oo ah wasiirka gaashaandhigga ayaa kelimad uujeediyey ku beeniyey in maleeshiyaad lagu tababaray deegaanka xanan buure ee gobolka galgaduud loo soo daabulay muqdisho si loogu beegsado mucaaradka balse wuxuu qiray in tallaab laga qaadi doono waxa uu ugu yeeray kuwa hoteelada ka qayliya kooxaha mucaaradka ayuu ku eedeeyey in degmooyinka gobolka banaadir ka wadaan falal ammaandarro iyo kicin dadweyne sidaas daraaddeed ay ciidamada kooxda riddada amar u qaadaan inay gacan qaadaan haddii ay samaystaan maleeshiyaad hubaysan siyaasiyiin ay ka mid yihiin shariif sheekh axmed xasan cali kheyre iyo cabdiraxmaan cabdishakuur ayaa isla toddobaadkan xasan gurgurta ku sifeeyey madaxweynihii hore ee kooxda riddada iyagoo horaanta bisha soo socotay iclaamiyey banaanbax cusub oo aan la ogeyn sida uu dhici doono maleeshiyaadka riddada maali ayaa xasuuq daran u geystay dad shacab ah wararka ka imaanaya waddanka maali ayaa ku waramaya inuu sii socdo xasuuqa ka dhanka ah dadka rayidka ah ee ay geysanayaan maleeshiyaadka xukuumadda dabadhilifka ee maali iyo kuwa ruushka maalintii axadda eenu soo dhaafnay ayay hareereeyeen tuulada mutagulla ee gobolka dajarbola iyagoo halkaasi ka geystay gobod falla kala duwan ilaa toddoba dhallinyaro ah ayay u toogteen si bareer ah dhacdadan ayaana ah tii saddexaad oo toddobaadkan gudaheed ay geystaan maleeshiyaadkaasi jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ayaa soo saartay war-saxaafadeed ay kaga hadashay falalkaasi wuxuushnimo iyada oo mu'asasada azallaaqa ay baahisay sawirada dadka la xasuuqay nusratul islaam ayaa mas-uuliyadda dhacdadaasi dusha u saartay xukuumadda bumaako waxaana bayaanka lagu sheegay inay kasoo horjeedo qiyamka diineed iyo midka bini aadannimo intaba weeraradan ayaa qayb ka noqonaya xasuuqyada isdabajoogga ah ee ay maleeshiyaadka maali iyo kuwa ruushku ka geysanayaan waqooyiga iyo koonfurta dalkaasi
جدد عهد ماضينا واحذر من تجافينا وانبذ فتنة الواشي فالواشي يعادينا waa hagaag qeybaha hore ee barnaamijka ayaad degeysanaysaan markana maleeshiyaadka murtadiinta ee baangaraafta ee maraykanku tababaray ayaa dad shacab ah dil iyo afdub ugu geystay weerar arxandarro ah oo ay ka fuliyeen deegaan hoostaga magaalada kismaayo ee wilaayada jubbada hoose waryaheena cusmaan axmed dhuubow ayaa dhacdadaasi ugu waramay cabdiwahaab maxamed bukhaari waad mahadsan tahay walaalka cabdiwahaab bukhaari ee sidaad sheegtay ciidamo ka tirsan kuwa maleeshiyaadka murtadiinta ee baangaraafta ee maraykanku tababaray ayaa waxa ay weerar gaadmaha ay ka geysteen deegaanada caaduleedka magaalada kismaayo halkaasoo ay ku dhibaateeyeen dad muslimiin ah sidoo kalena ay ku dileen qoys muslimiin ah oo xili habeen ah iyagoo hurdaya ayay weerar duulaanah ku qaadeen waxayna halkaasi ku xasuuqeen dhammaan qoyskii halkaa deganaaya oo ah dad xoolo dhaqato ah ayay weerarkaasi ku qaadeen inta aan xaqiijinay waxaa halkaasi ku shahiiday ilaa iyo afar ruux oo kale ah aabbaha qoyskii weerarka loo geystay wiil uu dhalay iyo laba gabdhood oo kale uu dhalay waa aabbaha iyo saddex ilmihiisa ah ayaa halkaasi ku dhintay oo si ula kac ah ay u dileen maleeshiyaadkan murtadiinta ah ee ay la socdeen ciidamada saliibiyiinta maraykanka ee baangaraafta waxaa sidoo kale xilligii weerarka ay halkaasi ka geysanayeen hawada kala socday diyaaradaha dowladda saliibiyada ee maraykanka ee caanka ku ah xasuuqa dadka muslimiinta ah halka ay dhacdadan ka dhacday waa meel u dhow deegaanka lagu magacaabo kaamjaroon oo dhinaca galbeed magaalada kismaayo kaga beegan ilaxo gogaal ah iyo dadka deegaanka oo aan u wareysanay waxay noo sheegeen in dadkan xilligii la weerarayay ay ahayd sagaal saac oo habeennimo iyadoon aanan la ogeen sababta iyo ujeeddada rasmiga ah ee ka dambeysa in dad xoolodhaqato ah oo duurkooda deggan in la weeraro kadibna la laayo waana runtii dhacdo ee dadka deegaanka iyo si guudba maanta si weyn looga hadalhayay ee deegaanadaasi ku dhowdhow magaalada kismaayo sidoo kale markii ay dadkaasi laayeen oo ay xasuuqeen waxay sidoo kale halkaasi ka soo qafaasheen oo ilaa iyo hadda raq iyo ruux midna aanan lagu haynin hooyo da ah oo dhashay ninkii la dilay iyo xaaskiisa iyo wiil kale oo uu dhalay ninka dhintay iyo nin kale oo sida la sheegay reerka marti ku ahaa warbaahinta islaamiga ah ee alandalus waxaa uu suuro gashay in ay xiriiro kala duwan la sameyso halkii ay dhacdadu ka dhacday walow ay ahayd dhul hooda oo islamarkaana ay aada ugu yar tahay isgaarsiinta hase yeeshee waxaa noo suuro gashay in aan qadka teleefoonka ku helno eheladii dadkaasi la xasuuqay weliba xili ay ku sugnaayeen halkii lagu aasayay dadkaasi lalayay xasuuq wadareedka loo geystay xilligii aan dadkan la hadlaynay waxay ku mashquulsanaayeen aasidda afarta qof ee qoyska ah ee sida arxandarada ah loo dilay waxaa noo suuro gashay inaan wareysanno qaar ka mid ah ehelada dadkii halkaa joogay runtii dadku waxay noo sheegeen arrimo uurku taallo ah oo aad dareemayso in dhacdadu ay tahay mid si ula kacahay cadowga halkaa ugu geysteen waxay sidoo kale dadkan ka waramayaan xilliga ay dhacdadu dhacday dadkaasi halka ay deganaayeen iyo ugu dambeyn goobtaasi sida ay ahayd iyo wixii ay ku arkeen goobtii uu weerarkaasi ka dhacay ee cadowga ay dadkaasi muslimiinta u geysteen waxaa ka dhacay xasuuqan caadi ahaanan nin iska xolaaleeye nafo keel iyo ari duur kula jiro ayaa baabuur loola imaaday tacshiiraa la saaray asagii iyo ilmihiisaba waalalahay magarat waa gartay meesha ay dhacdada ka dhacday magaceeda noo sheeg soona jiroon waay soona jiroon waa gartay marka dadka la dilay yaa dilay dadka la dili maabaanmaha dili kala ciidan baawartaa dili oo baabuurta baabuur baabuurta u imaaday karu hadda waabaasahayna hadban way maqan tahay oo miidan kusuumaayna ari labaatadii kuunetan waa dhintay waayahay marka dadka na dilay noo kala sheeg maxay kala yihiin rag iyo haween nin iyo wiilkiisi weyn laba gabdhood gashaantaal afdal waa laasaha ma garad waa dhinteen haa isagaana dhalay dadka la dilay dhammaantood isagaa dhalay afarta saddexda la dilay basaa dhalay saa ku afare laanka ilmaha isaga u dhashay oo bishaaro la yidhaahdo iyo hooyadiis iyo wiil isagaas dhalay iyo nin kaleo markiha aydana lama haayo waa la watay hooy ay hooyadii isaga dhashay maskaxdeeda guryaheeda laga soo dhaaqaaday maskaxdii oo xabadaa lagu dhuftay iyadana isagaa lagu sifa maskaxdii guriga xataa iyadii marka ma hesheen marka raq iyo ruux waxay ku sugan tahay oo ma horey u kaxaysteen mise iyagana duurkay ku maqan yihiin kolaba meesha ma yaalaan haddii la qaatay oo duurka lagu tuuray mashaakana laakiin inay qaateen baan kutuumayna anaga qoyskan la dhibaateeyey iyagu marka maxay ahaayeen xoolaalihi waa xoolaalihi xoola dhaqata geeli geeli ariroti xilliga marka weerarka uu dhacayay maxaad ku qiyaasi kartaan meeqaa saacay ahayd sagaal saa oo habeennima ay dhacday habadda anaba maqlaada sagaal saa oo habeennima ahayd waa gartay dadka marka soo weeraray xaggey ka soo weerar tageen xaggey ka yimaadeen dadkaas kolaba kismaayo unbay ka yimaadeen waa gartay marka kismaayo ayna ku laabteen markii ay dadka laayeen haa dadkay soo laabteen haa ma jireen marka diyaarada la socday markii dhibaatadan ay ka geysanayeen deegaanka lagama seexan hale diyaar waa xulmaysa hadda waxaad igala hadlaysaa waxaad joogtaan halkii aad ku aasayseen dadkii la laayay haa ka waran marka dadka dareenkooda meesha jooga iyo dadka xasuuqa loo geystay bal xaaladiina ka waran dadka hadde rebaadii masaakiin oo la laayo maxaa dareen hoos lahaana dadkiisi
waa gartay maxaa marka adinka idin tala ah haddii laydinku soo duulay oo dadkii masaakiintaal sidaa loo laayay oo qaarna la laayahay oo haween kamid yihiin maxaa marka idin tala ah maxaa marka hadda ad adinka ku talinaysaan ood leedihiin rebaadii meel iska den oo la xasuuqaayo a weli waxaan aragni ma aha kolaba wixii dab yaalo ma arkayna hadda maxaa wax kaloo haddana aan dareemayno gal male salaamu calaykum wcalaykum asalaam waraxmatullahi adeer soo dhawow magacaaga iyo bal dhibka meesha ka dhacay nooga waran meesha dadka hadda si isku sheego waa afar waa duuhayna hadda waa la aasahaya afarna lama hayo waa gartay kaateen iyo in alxamdulilahi unbaan kuseenhayna duurka aseena kusuureedaba laakiin dad eri labaatan iyo kow eda waa dhamaaday dameer gaadiidka ahayna waa dhinta ma garan waa gartay dadkan marka xabad miyaa lagu dilay oo ayagoo jiifo miyaa loo yimid mise diyaaradaa ku dhufatay maya xabadaa lagu laayay baskid baabuurti marka horena waa gashay markii dambena way kasoo baxday xabadaa lagu laayay xabadii meeshaaba laga soo aruuri oo la wadaa marka dad alxamdulilahi kolla dadkii lahaayeen umaa dad hadda diyaarad ay hoshaysa ma aha waayahay dadkan marka maxaa lagu laayay haddii ay yihiin dad xoolo dhaqato ah oo xoolahooda ayagoo la jiro lasoo weeraray maxaa marka ad u malayseen marka in dadkan loo beegsaday anaga waxaan umreebaadiyan waxaan umalayn karna male waxaan u malayna khasib dad lahay umbaan umaqaadan dad khasib lahay umbaan u qaadanay sida laga dareemayo codka dadkan aan waraysanay bukhaariyow waxaad dareemaysaa in xasuuqa uu yahay mid si ulakac ah loo geystay ila xogogaal ah iyo sidoo kale dadkii aan waraysanay waxay noo sheegeen hooyo waayeel ah oo da ah in lagu arkay hooygeeda qeyb ka mid ah jirkeeda oo ay ka mid tahay maskaxdeedii oo halkaasi ku daadatay laakiin lama helin meydkeeda waxaana suuragal ah inay ka mid tahay dadkii ay horey u sii wateen ee dhaawacyada qabay inkastoo ilaa iyo hadda aan dadkaas raq iyo ruux midna aanan lagu helin sidoo kale waxaa la sheegay in halkaasi lagu arkay faashado iyo dhiig fara badan oo sidoo kale waxaa la xaqiijiyey maamadii reerka ee dadka la laayay dhashay iyadana in iyadoo dhaawac halkaa ee laga kaxaystay iyo wiilkooda oo dhaawac ah dhammaan ee dadka hadda la la'yahay ee afarta ruux ee laba haween ah oo ay ka mid tahay hooyadda ah iyo labada ragga ah dhammaanba dadkaas waxaa la sheegay inay qabeen dhaawacyo kala duwan walow aan la ogeen hadda halka ay ku sugan yihiin iyo xaaladooda marka deegaanadan xalay ay ka dhacday dhibaatadaas ee deegaanada dhinaca galbeed ee magaalada kismaayo sanadihii lasoo dhaafay waxay martigelinayeen dhibaato noocaani oo kale ah oo dadka muslimiintu ay ku xasuuqayeen ciidamada siliibiyiinta maraykanka iyo maleeshiyaadka kale ee arxaanlaabayaasha ee murtadiinta ah ee ay gaaladu tababarteen islamarkaana loo carbiiyey sidii ay u dhibaateen lahaayeen dadka masaakiinta ee noocaasi oo kale ah dadkan waxay ahaayeen dad xoolo dhaqato ah may ahayn dad dagaal ku jira oo may ahayn dad qoryo wata waxay ahaayeen dad xoolo dhaqata oo xoolahooda soo xaraystay waxaa intaa dheer in sidoo kale ay xasuuq u geysteen xoolo fara badan oo ay ka mid yihiin ari iyo gaadiidkii ay dadku isticmaalayeen dhacdadan kuma cusba dhagaha dadka muslimiinta inay maqlaan dad muslimiin oo la dhibaateeyey waxayna qayb ka tahay xasuuqa iyo gaboodfallada ee loo geysanayo ee dadka muslimiin نفح الحب يرقينا والسلوى تواسينا ثوب الصبر في البلوى بالتسليم كاسينا waa hagaag barnaamijka ayaad dhegaysanaysaan qaybihiisa dhexana waan sii maraynaa mu'asasada alkataib ayaa baahisay xalqada shanaad taxanaha lagu faaqidayo kaalinta daahsoon ee kiniisadaha kiristaanku ku leeyihiin siyaasadda soomaaliya warbixin qodobkaasi ku aadan waxaa inoo sii ambaqaadayaa xaaris cabdulqaadir xalqada shanaad taxanahan dokumentariga ah ee alkataab ay kusoo gudbiso kaalinta daahsoon ee kiniisadaha kirishtaanku ku leeyihiin siyaasadda soomaaliya waxaa diiradda lagu saaray mashruuca gaalada kirishtaanka ah ay ku maagan yihiin in soomaaliya dib looga yagleelo kiniisadihii gumaystaha iyo mowqifka maamulada riddada ah ee ku aadan arrinkan wuxuu dokumentarigan soo gudbinayaa sida ay reer galbeedku weli uga tafaxiidanayaan inay dib u soo nooleen kiniisadihii gumaystuhu ku lahaa soomaaliya iyo in dhanka kale dalkan ay ka herigeleen aqaliyad kirishtaan ah mashruucaas oo ah kan ay u ololeynayaan maamulada riddada ah waa ka hadlay waxaa ka mid ah inuu leeyahay gruub kasta iyo muxuu ahaa dadka caruurta soomaaliyeed iyo meeshay ku nool yihiinba diintay rabaan ay qaadan karaan dastuurkan ninka gaalka iyo ninka muslimka oo u dhashay galmudug oo qabaa'ilada galmudug ka soo jeedo xaquu ku leeyahay xaqiisi inuu ka helo waa waxaan u malaynayaa soomaali boqolkiiba boqol inay muslim tahay waa aaminsannahay waana nahay laakiin waxaa la sheegaa qaaraan ahayn inay jiraan kuwaas ma kala noqonaynaa waaye soomaalinimada waxaan dhihi lahaa meeshaas muslimka ay ku taallo ilaahay ayagana ha ka dhiga muslim buuxa laakiin in laga saaro muslimka soomaalinimadooda ay taagnaato waxaa la qabo dawladdan ay rabto la doonayo waxaa waayo dad siman ma kala jiro qof xuquuq kala dheer ma jirayso dalkan in qof kasta oo soomaali ah inuu xil ka qaban karo in loo siman yahay in dimuqraadiyaddii loo gudbo xalqadan ayuu daawaduhu ka ogaanaya in qorshahan ujeedkiisu yahay galiisinta shacabka soomaaliyeed uusan ahayn mid wakhti dhow soo bilowday waxaana ay gaaladu si ay u gaarto hadafkeeda u soo dirtay dalkan boqolaal baadiriyaal ah oo dalka ku leh kiniisado qarsoodiah kana howlgala magaalooyin kala duwan inta uu socdo muuqaalkan waxaa si faahfaahsan uu filimka isu duultaagayaa sida uu yahay mowqifka maamulada murtadiinta ah waxaana xubnaha hoggaanka kooxda rirdada ee lasoo qaadanayo ka mid ah ra-iisul wasaarihii hore ee kooxda rirdada murtad cabdiweli gaas iyo xasan gurguurte
waxaan doonaynaa inaan noqonno bulsho u hoggaansan xeerarka sharciga iyo bulsho ixtiraamaysa xuquuqda dadka kale oo ay ka mid tahay xuquuqda jaaliyadaha diimeed ee laga tira badan yahay ee soomaaliya ku nool
dadka kale ee ummadaha adduunka ku nool diintooda kuma haysano inay diintooda caabutaan haddii dalkayna yimaadin xataa inay diintooda dalkan ayagoo jooga ku dhex caabutaan waa ogolnahay haddii nin kristaan imaado inuu dalka dago kiniisada dawlaha oo kiniisadiis ku cibaadaysto hadduu mid kale oo wax kala aaminsan u yimaadaan wuxuu aaminsan yahay inuu isagu lafihiisa uu aamina wax barbareed weyn kuma qabo nin kristaan imaado inuu dalka dago kiniisada dawlaha oo kiniisadiis ku cibaadaysto hadduu mid kale oo wax kala aaminsan u yimaadaan wuxuu aaminsan yahay inuu isagu lafihiisa uu aamina wax barbaran weynama qabo mid ka mid a kiniisadaha kirishtaanku ay ku leeyihiin soomaaliya waa midii ka dhisneed magaalada hargeysa ayna lahayn gumaystayaasha ingiriiska taasoo dabulis lagu sameeyey kana howlgasha magaaladaasi iyadoo ka shaqaysa faafinta kirishtaanka magaalada hargeysa waxaa sanadihii lasoo dhaafay si aada ugu soo qulqulayay baadiriyaasha gaalada ah kuwaas oo maamulka riddada uu albaabada u furay halkaasoo ay ka wadaan howlahooda faafinta kirishtaanka wixii ka dambeeyey dayacatirka kiniisaddan sanadkii labada kun toddoba iyo toban waxay dowladda ingiriiska iyo kiniisadda fatikanka sanad weliba u soo dirayeen baadiriyaal kiniisadda ilaaliya sawirkan idiin muuqanayana waa baadiriga katoliga ee lagu magacaabo georgio bertin oo bishii agosto ee sanadkii labada kun toddoba iyo toban booqasho rasmi ah ku yimid magaalada hargeysa isagoo kormeeraya habsami u socodka dhismaha kiniisadda waxaana safarkiisa ku wehelinayey siyaasiyiin ka socda maamulka somalilan iyo qaar ka mid a baadiriyaasha fatikanka ee u xilsaaran kiniisadda hargeysa dhanka kale iyagoo ku cadaadinaya ku dhaqanka dimuqraadiyadda waxay gaalada reer galbeedka ictiraafka maamulka somalilan shardi uga dhigaan inay si buuxda u hirgeliyaan qodobka xorriyadda diimaha iyo fikirka oo ay kow ka tahay dhismaha kiniisadaha iyo tixgelinta xuquuqda soomaalida ridowday
way naga go'an tahay inaan somalilan ka caawinno dhanka dhaqaalaha laakiin heshiis weliba waxaa udubdhaxaad u ah in maamulka somalilan uu ugu horrayn damaanad nagu siiyo ilaalinta xuquuqul insaanka iyo xorriyadda diimaha
inkastoo shacabka muslimiinta ay ku nool gobollada waqooyi ay si adag uga dhiidhiyeen dhisida kiniisadda hargeysa haddana waxaa filimkan uu soo gudbinayaa in maamulka riddadaha somalilan ay tallaabadaas u ahayd farxad iyo reenreen haddaba codkani waa abwaan yuusuf shaacir oo ka mid ah dadka muslimiinta sida aadka uga hor yimid arrinkan
shalay waxaa lagu qabtay hargeysa xus askartii ingiriiska ku dhimatay dagaalkii labaadee adduunka oo halkan qaar ka mid ku aasan yihiin ayaa xus loo sameeyey ubax baa la keenay waa loo dabaaldegay kiniisad meesha ku taalla ayaa la tegey dad badan oo reer hargeysa abaa ka qayb galay xuskaa gaaladu samaynaysa ee askartooda ay ugu dabaaldegayso waxaan kolleyba anugu wejiyadooda si fiican u gartay faysal cali waraabe iyo adne aadan dhankiisa waa kan murtad faysal cali waraabe oo ka soo muuqanaya filimka waxaa ka jirta makiinasad yar oo ay leeyihiin kiristiyaanku lahaan jireen markuu ingiriisku joogay dee gaalada waa tiina xukumi jirto ta ugu weyn east africa muqdisho ka samaysan tahay jabuuti waa ka samaysanta kaa joojinta inay tiina cidma may ku tukan jirma malaynayahay dee uu qof kastana diintiisa xaq buu leeyahay inuu ilaashado meesha dib bay u dhiseen sida ba laga dheehan karo muuqaalkan cusub si kastoo gaalada ugu dadaalaan sidii ay u gaari lahayn qorshahooda ugu fog oo ah sidii saliibka ay u makanin lahaayeen dalkan haddana waxa ay gaalada ku hungoobeen damacoodii iyagoo ummaddan muslimka kala kulmay iska caabin xoogan loona sheegay in gaaladu aysan wax soo dhaweyna ku lahayn gudaha shacabka muslimka ee soomaaliyeed doctor maxamuud camaare oo ka mid ah xogogaalka ka soo muuqanaya dokumentarigan islamarkaana ah qoraaga istaraatiijiyatu tansiir fil caalami alislaami ayaa cabiraya xajmiga uu gaarsiisan yahay duulaanka diin faafineed ay gaalada ku hayaan soomaaliya wuxuuna carabaabay sida ugu fashilmeen qorshahooda فاتيكان في أواخر القرن العشرين أعلن شعار إفريقيا نصرانية سنة 2000 لأنه المعركة حول أفريقيا dabayaaqadii qarnigii labaatanaad wuxuu faatikaanku ku dhawaaqay halkudhig ah afrika waa nasaaro sannadka labada kun maxaa yeelay dagaal adag ayaa ku socday afrika markii la gaaray sannadkii labada kun alle ayaa hoojiyey malahoodii afrikana ma noqon mid nasaaro ah faatikaanku ma qiran jabka gaaray balse waxay hoosta ka xariiqeen hadaf kale waxayna yidhaahdeen afrika waa nasaaro sannadka labada kun iyo shan iyo labaatanka marka annaga muslimiinta ah waxaan la kulmaynaa dagaal diimeed mid dhaqan mid dhaqaale waana dagaal gumaysi duulaanka reer galbeedkuna wuxuu xaqiijinayaa dhammaan ahdaaftaas
kama marna muuqaalada lagu soo gudbinayo filimkan sida xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo gaaladu ay kaga heebeysato dalkan in badan oo ka mid a mashaariicdooda kirishtaameentan allah fadliga dhulka la gashay fashilna dhaxal siisay ay ula macaamiisho kiniisadaha iyo xubnaha mas-uulka ka ah fidinta kirishtaanka ay ugu horeen baadiriyaasha So today we're going to be talking about Somalia, which is part of the Horn of Africa.
maanta waxaan rabnaa inaan ka hadalna soomaaliya oo ka tirsan dowladaha geeska afrika in ka badan shan iyo labaatan sanno soomaaliya waxay gabbaad u ahayd kooxo islaamiyiin ah kuwaas oo si joogto ah u beegsada kirishtaanka ku sugan soomaaliya iyo dowladaha dariska la ah kooxaha sida al-shabaab ayaa si xorriyad leh uga howlgala soomaaliya islamarkaasina maamula gobollo badan oo ka mid a dalka jaaliyadda yar ee kirishtaanka ah ee ku sugan soomaaliya waxay ka tageen diinta islaamka waxayna al-shabaab u arkaan dadka kirishtaanka inay yihiin bartilmaameed muhiim ah xitaa haddii aysan al-shabaab beegsan kirishtaanka ku sugan soomaaliya waxay cadaadis kala kulmaan eheladooda qof kasta oo diintiisa beddela oo kirishtaan noqda waxaa loo arkaa inay ku kaceen khiyaanad ka dhan ah ehelkiisa iyo dadkiisa sidaas awgeedna qofkii lagu tuhumo kirishtaannimo wuxuu la kulmaa takoor cagajugleen iyo dil intimidation, and even murder.
A 69 year old Somali Christian was shot dead by members of the Al Shabaab, a Muslim militant group.
xubno ka tirsan kooxda al-shabaab ayaa toogtay nin lixdan iyo sagaal jir ah oo soomaali ah kadib markii ay boorsadiisa ka heleen nuqulo ka mida baybalka cabbaas cumar kalaf oo ku safrayey meel u dhow magaalada marka ayaa ku soo dhacay bar koontarool ay leeyihiin kooxda al-shabaab waxaana boorsadiisa laga helay shan iyo labaatan ka mida baybalka ku tarjuman afka soomaaliga kuwaas oo u waday qaar ka mid ah dadka kirishtaanka ah ee sida qarsoodiga ah dalkaas u jooga Bibles in Omar was hoping to deliver to an underground fellowship sidoo kale mujaahidiintu waxay ku guulaysteen inay burburiyaan in badan oo ka mid ah kiniisadihii uu lahaa kirishtaanka waxaana ku lifaaqan muuqaaladaasi kelimaadka hoggaanka mujaahidiinta ahlu thuquurka ah si ay bulshada uga caddeeyaan inaysan bannaaneen in kiniisad laga dhiso dholalka muslimiinta mowqifka islaamka ka leeyahay dhisida kiniisadaha waa mid ku cad kutubta fiqiga iyo xadiidka waana mid ay ka hadleen saxaabada iyo culummada ka dambaysayba haddii aan tusaale u soo qaadanno xabrul umma ibnu cabbaas radiallahu canh wuxuu yidhi kullu misrin wasarahu almuslimuun laa yubnaa fiihi beycatun walaa kaniisa walaa yudrabu fiihi binaaquus walaa yubaacu fiihi laxmu khinsiir arrinkana waa arrin ijmaac ah ee fuqahada dhammaan isku raaceen culimmada shaaficiyada ay si gaar ah uga hadleen sida imaama asubki fatwadiisu wuxuu ku yidhi ina binaa'a alkaniisati xaraamun bilijmaac wakadaa tarmiimaha kiniisadaha maanta dhulkeenna ka dhisan waxaa waajib ah dhammaantood in la dumiyo oo dhulka lala simo mana ahan wax innagu aanu iska leenahay waa fadwadii alkhaliifat raashid camar bnu khadaab radi allahu tacaala canhu waa fadwadii saxaabada ridwaanllahi calayhim waa fadwadii salafkii saalix ahaa ee aanu ku dayanaynay waxaa soo haray ruuxa ka shaqeeya in la dhiso kaniisada laga dhiso dhulka muslimiinta ruuxa isaga ah culimmada ayaa xukumay waxayna ku xukumeen inuu noqonayo ruuxaasi qof diinta islaamka bannaanka ka tegey oo ka baxay islamarkaana ah ruux ridoobay oo kaafira culimmada fadwatay waxaa ka mida marka laga soo tago salafkii horeeto culimmada mutaakhiriinta ee fadwadoodu ay caan baxday waxaa ka mida sheekha la yidhaahdo abilxasan alashcari oo ay shaaciradu ku abtirsadaan waxaana uu yidhi isagoo ka hadlaya ruuxa kaniisadaha dhisa ayaa waxa uu yidhi kaniisad ilaahay subxaana wa tacaala lagula kufrinayo in la dhisaaye waa kufri marka dadka muslimiintaahi inay qadiyadaas marka ay ka digtoonaadaan oo ay aad ay isaga ilaaliyaan ayaa laga maarmaan ah isdaar kale ah qaybtii shanaad silsilada muuqaaladaha ee uga duulow takfuruun ayaa diiradda lagu saaray arrimo badan oo u baahnaa in ummadda looga baraarujiyo si gaar ahna xalqadan waxaa looga hadlay mashruuca gaalada kirishtaanka ay ku maagan yihiin in soomaaliya dib looga eegleelo kiniisadihii gumaystaha ay mowqifka maamulada riddada ah ee kaga aadan arrinkaasi دوب الصبر في البلوى بالتسليم كاسينا والرحمن هادينا إن ضلت مراسينا والرحمن هادينا إن ضلت مراسينا waa hagaag weli barnaamijka ayaad dhegaysanaysaan raadraaca toddobaadka markana burburka fadhiyadii gurguurta iyo mucaaradka kadib dhinacyada isdiidan oo bannaanka keenay damacyadooda mucaaradka oo madaxweyne hore u aqoonsaday xasan gurguurte iyo gurguurta oo sheegay in mudaxilaadkiisa ku egyahay mey ka warbixin ku aadan khilaafka dhinacyadaha ee cirka isku sii shareeray waxaa warbixintan ku eegaya cuhmaan axmed dhuubow kadib saddex maalmood oo wadahadallo aan loo kala kicin oo ka socday xerada xalane ee magaalada muqdisho ayay hoggaanka kooxda riddada soomaaliya iyo madaxda kooxaha mucaaradku ay ku guuldarraysteen in ay heshiiska gaaraan oo ay hal meel isku raacaan waxayna labada dhinac iyaga oo dhabarka isku jeedinaya ay ku kala dhaqaajiyeen qolkii lagu kulansiiyey iyadoo ay fashil ku soo idlaadeen dhammaan waawaantii ay ka dhex wadeen dowladaha gaalada reer galbeedka oo doonayey sidii xal looga gaari lahaa khilaafka ragaadiyey murtadiinta war-saxaafadeed ay soo saareen madasha mucaaradka ee ku bohoobay waxa looga yeero golaha mustaqbalka ayay ku sheegeen in gurguurta iyo kooxdiisaba ay sabab u ahaayeen fashilka wadahadallada kadib markii ay diideen ayay yidhaahdeen in la gaaro heshiis siyaasadeed oo loo dhan yahay war-saxaafadeedka ayaa sidoo kale mucaaradka riddadu ku sheegeen in madaxa kooxda riddada soomaaliya murtad xasan sheekh maxamuud uu ku adkaystay inuu sii hayo jidka khilaafka iyo xasiloonni darrada iyo qalalaasaha amniga golahan murtadiinta waxa ay sidoo kale bayaankooda ku xaqiijiyeen in mudixileedkii gurguurta uu si rasmia u dhammaaday shan iyo tobanka mey waxay sidoo kale ka digeen waxa ay ku sheegeen tallaabooyinka halka dhinac ah ee xasan sheekh maxamuud oo sii kordhin doona ayay yidhaahdeen xiisadaha siyaasadeed sidoo kalena dhaawici doono midnimada soomaaliya madaxii hore ee kooxda riddada soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa isna war-saxaafadeed uu soo saaray ku sheegay in nidaamka riddada soomaaliya uu wajahayo xaalad halis ah kadib markii ay dhammaadeen ayuu yidhi muddadii sharciga ahayd ee madaxweynaha iyo midda baarlamaanka wuxuuna ku baaqay in laysugu yimaado waxa uu ku sheegay wadatashi dhinaca kale madaxa kooxda riddada soomaaliya murtad gurguurte oo isna ka hadlayay goob fagaaro ah ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamay sheegashooyinka mucaaradka wuxuuna ku adkaystay in wax kabeddelka dastuurka uu dhaqangal yahay islamarkaana muduxileedkiisa uu dhammaanayo sanad kadib taaramka baarlamaanka federaalk ee soomaaliya iyo dowladda soomaaliya oo madaxweynuhu ugu horeeyo wuxuu dhacayaa shan iyo tobanka mey laba kun labaatan iyo toddobo dastuurka waa saan u sheegay waa dhaqan galay dastuurkaas dhaqan galay ku qoran tahay teramka dowladda inuu shan sano yahay baarlamaanka federaalka oo na mathalaaya oo aan shala usoo doorannay inuuna mathalo oo ra'yiga siyaasiga oo sharciga ah nagu mathalo ayaa go'aamiyey marka intii kale oo aniga aan rabay oo ma la yeelaa la yidhi waa yeelay tii yaal la yidhina ma cadayaa diidanay cashaa diidan daraaddeed iyo hebelaa xagga ka qaylinayo wallahi waa la buuqaya hebelaa xagga ka waxaynaya hebelaa maxaan ku raha yowmal qiyaamaha soo shidaya waa la dumayaa waa la kala tegaya waa laga dha beenaalaa tahay waxaad kala tegay mala naga tagaan leenaha hoggaanka mucaaradka ayaa iyagana dhankooda ka fel celiyey hadalka ka soo yeeray xasan sheekh maxamuud madaxa kooxda riddada soomaaliya shariif murtad oo isna soo maray madaxda murtadiinta ayaa sheegay in tallaabada uu gurguurta qaaday ay horseedi doonto dhimashadiisa hadda intaan meeshaan fadhinnay waxaa la sheegay inuu yidhi afkiisa laba kun labaatan iyo todobo mayo shaniyo tobankeeda iga dhammaanaysa horta afarta sano ninna ma bedeli karo ogaada sharciga waa kaa dhammaaday madaxweyne horaa tahay intaasaan ku hayna annaga dadkii masaakiinta barakiciyey ee dhulkoodii gatay ee jeebka ku shubtay ee sharci ku gatay ee maamul goboleedihii shala asaga uu sida khaladkaa usoo dhisay hadda maanta ku burburinaya in soomaalidu hoosteed u ahaato wax suuragal maha dabaabad haddaa haysato nama cabsigelinayso wiilal badanoo qorya haysta haddaa haysato nama cabsigelinayso ummadda soomaalida afartan sano aa dhib ku ahayd annaga hadda waxaan ka welwelaynay aniga madaxweyne siciid wareedha hadii ha layahaa bilaha lagu daro dadku ama idinku diidaan oo run ah wallahi waa kaas ilaa hadda xasan sheekh ameendood cusub siina arrin fudud maha ogaada alxamdulillah hadda inuu soo istaago wari anaa sanad ku darsaday oo afkiisa ka sheegto waxaan isleeyahay meesha uu ku dhima lahay taagan yahay waa lagu xurmeeyey marka meesha hadda aad joogto dalka uga darin xasan cali khayre oo ka mid ah ra-iisul wasaarayaashii kooxda riddada soomaaliya ayaa isna ka mid ahaa siyaasiyiintii sida adag ugu jawaabay go'aanka gurguurte xalanaa lagu soo kala tegay waxaa la ii sheegay in madaxweynihii wakhtigiisa dhammaaday uu idaacadda ka sheegay in wakhtigiisu uu ku ogyahay shan iyo tobanka mey laba kun labaatan iyo toddobo duqu maantu waxaas ku soo kacay horta sidaas miyaa dal iyo dowlad nagu noqonaya madaxweynihii kenya markuu hadla muxuu yidhi baarlamaanka wakhtiga waa ka dhammaaday dowlad goboleedyada dowladda federaalka waa kala tageen madaxweynihiina wakhtigiisa waa dhammaaday madaxweynaha dowladihii dariska ay u jeedaan oo dunidu ay u jeedo ay leedahay wakhtigaadi waa dhammaaday soomaali ee xagguu nagu hogaaminaya nagu hogaaminaya dalkan inuu god ku rido murtad siciid cabdulaahi deni madaxa maamulka ashaadala dirirka ah ee isku magacaabay puntland ayaa isna ka fel celiyey hadallada gurguurta isaga oo faahfaahin ka bixiyey sida ay wadahadalladu ku fashilmeen halkii xidigoo hartay maanta waxay halis ugu jirtaa shan iyo tobanka may laba kun iyo labaatan iyo lix in madaxweynihii hore ee lagu aaminay inuu taana ilaaliyo kuwa kalena baadi goobo inuu rabo inuu janaasadeeda dadka kula tukadaan maanta xaalkii ay ku sugan yihiin waan garanaynaa jubbaland iyo puntlandna waa maqan tahay saddexda state oo kaleetana waad garanaysaan meesha ku dambeeyaanoo ma rabo inaan ka hadlo waxaa dalka kala goynaya oo dalka kala diraya horta waa madaxweynihii hore xasan sheekh maxamuud in dalka laga qabtuuna u baahan yahay waddo khaldan buu ku socdaa dad badan oo markii horeeto wakhti ha la siiyo bal ha la dhowro bal isagaa iswaansan doono lahaa waa laysla arkay geed gaaban iyo geed dheer baa loo fadhiista annagoo joognu wuxuu ka shaqaynaya dastuurkii uu lahaa waa bedelayaa inuu dalkan dhaco waxay ku kaliftay inuu dhulka dadka dhaco si uu u helo lacag uu dalka ku dhaco horta maanta waxaa ilaahay qadaray in dad ajnabiya isugu kaayeeraan mar labaad baan u nimid saddex maalmood saddex iyo tobankii afar iyo tobankii iyo shan iyo tobankii weliba maalintii afar iyo tobanka laba mar baan ku kala noqonnay meesha aniga madaxweyne shariif waxaynu galnay muddadaas saddexda maalmooda afar shir madaxweynuhu wuxuu ku talagalay maalintii u horreysaba in la kala tago ilaa dadkii ajnabiga ahaay oo nala joogay maanta ay kursiga nooga kaceen dheen intaan ka badan in lama joogi karno horta shirka aad maqlaysa waa lagu kala tegey intaan anagu tegin nimankii ajnabiga labadii safiir baa kacay oo iska tegey waddo kasta waa lagu dhugtay horta waxaan rabaa soomaali inay ogaato ninka dalkan halligaya oo karkaarka weydaanaya oo ummaddan kala kaxaynaya si kastaba ahaatee xaalka kooxda riddada soomaaliya waxa uu marayaa meel quus ah waxaana fahad yaasiin taliyihii hore ee sirdoonka kooxda riddada soomaaliya uu sheegay in khilaafka u dhexeeya murtadiinta uu ku soo idlaan doono colaad hubaysan iyo ismuquunin ani madaxweyne xasan sheekh waxaan u rumaysanahay madaxweynihii labaad ee soomaaliya kala dira ayuu noqon rabaa halkaasuuna joogaa wuxuu taariikhda ku geli doonaa madaxweynihii mar labaad soo noqday iyo madaxweynihii mar labaad dal kala diray shalay badbaado qaran wan baa loo bixiyey xasan sheekh baa sameeyey badbaado qarantuu horta waad ogaan doontaa in asaa samayn doono asagaa soo weerari doona mucaaradka wuxuu rumaysan yahay shalay adoo bannaanka joogay kuu shaqaysay waad soo weerartay madaxweynihii baad gacanta qabatay bannaanka u soo bixisay sanduuq baa la dhigay adaa qaatay qorigaasa wax kuu taro horta rumaysan yahay haddana wuxuu samayn doonaa inuu is yidhaahdo tii ku celi mucaaradka weerar laakiin mucaaradka waxaa u qorshaysan tallaabo kasta oo silmi ah oo madaxweynaha wax lagu fahamsiin karo in la sameeyo qaar ka mid ah bulshada ku dhaqan magaalada muqdisho waxay ka hadleen mudaxileedka gurguurte iyo xaaladda ka taagan magaalada muqdisho waxaan salaamaha madaxweynihii hore xasan maxamuud calshow waxaan salaamaha ra-iisul wasaarihii hore xamse cabdibarre hal san iska deeye hal daqiiqa makugu daran xaliba madaxweyne ahayd saaki madaxweyne ma tihid annagaa nala mid tahay shacabaa tahay soo bax haddaa soo bixi maaso maxamed ou soo baxa alle xasan ou soo baxa kuu qabanayso xasan sheekh maxamuud wuxuu saaxiib la yahay afanwarge iyo ismaaciil cumar geelle iyo musafeeni saddexdaas midnaba dhaco xasanna kaartadaas ayuu wataa meel adag ayuu marayaa khilaafka ka dhex xaloosan kooxda riddada soomaaliya ee isku haysata kursiga villa soomaaliya waxaana soo baxaya walaacyo xooggan oo kufaarta caalamku ay ka muujinayaan arrinta kooxda riddada soomaaliya iyadoona saacadihii lasoo dhaafay danjiraha midowda gaalada yurub ee muqdisho ay ku dhawaaqday in soomaaliya ay gashay marxalad cusub dhanka kale safiirada ingiriiska iyo maraykanka oo iyaga si gaar ah u dhexdhexaadinayay labada dhinac ayaa ugu dambeyn iyaga oo quus ka muujinaya isaga tagay iyagoona horay ugu guudiyey in ay dalalkooda u gudbin doonaan in marxalad cusub ay foodda la gashay soomaaliya war goordhow ka soo baxay urur gaaleedka qaramada midoobay ayaa isna lagu sheegay inay aad ugu xun yihiin burburkii ku yimid wadahadalladii u dhexeeyey kooxda riddada soomaaliya ee ka socday xerada xalane ee magaalada muqdisho waxayna shaaciyeen in soomaaliya ay gashay xaalad kala guur ah loona baahan yahay in mudnaanta la siiyo qabashada doorashooyin loo dhan yahay waa hagaag guud ahaan dhegaystayaal barnaamijkii raadraaca toddobaadka oo caawa qodobo xiisela aad ku dhegaysateen intaas ayaan kusoo gebagabaynaynaa intii barnaamij midkan la mid ahaan dib ugu kulmayno waxaan idinkaga tegayaa nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi وبركاته